Maxamed Salaad Xuseen oo ku magac dheer Bikole waa soddon iyo laba jir balse muuqaal ahaan markaad eegto iyo gaabnida ka muuqata waxa uu u egyahay wiil yar oo lix jir ah dadka ku nool magaalada Kismaayo waxay u aqoonsadeen inuu yahay shaqsiga ugu gaaban magaalada Kismaayo walow aanan la haynin cabirkiisa saxda ah Bikole waa shaqsi caan ka ah magaalada Kismaayo inta badan Bikole waxa uu fadhiistaa goobaha loo yaqaan fadhi ku dirirka oo ay bulshada isugu yimaadaan Bikole waxa uu degan yahay kaamka Beder oo ay degan yihiin dadka barakacayaasha ah waxa uuna ku yaalaa kaamka xaafadda Farjano Bikole dhanka nolosha waxaa haysata daruufo badan oo hadda waxa uu la nool yahay walaashii ka weyn oo hooyadii iyo aabihiina waa ay dhinteen sida uu inoo sheegay Bikole Bikole inta aan wareysanayay waxaa iiga muuqday inuu yahay qof ay cillad ka haysato dhanka hadalka si buuxdana aan loo fahmi karin waxyaabaha uu ka hadlayo wuxuu ii sheegay inay haysato caqabado badan dhibaatooyin badanna uu kala kulmo bulshada dhexdeed isagoona sheegay in dadka waaweyn xaaladda uu la nool yahay aysan ku xishmeenin uu kala kulmo dhibaateen Bikole waxa uu sheegay baahida ugu daran ee hadda haysata inay tahay xaslaan haddii uu guursan lahaa uu ka bixi lahaa dhibaatooyinka soo wajaha waa sida uu aaminsan yahay Bikole
دورة تلفزيون على ساعتين نجرب درب الجيب مع الجنب هنا كل مع الجنب ولا شيء سوق قدام بسم الله ما مسك مسكين هذا جيت درب الجنب ما سينا مالي لكن هذا جوا درب ما سينا Bikole waxa uu jecel yahay inay caawiyaan bulshada uu ku dhex nool yahay maadaama uusan aaminsanayn inuu shaqaysan karo مش قاعد كده من ما حكيت انا اذا كان ما ما هو ستعالي بيوعي ستعالي بيوم هاي شيء صح بابور ما كان كده جرجم ما كان كده جرجم ما كان كده ستعالي يبقى سيئة تانا مني هنا هنا علي سلامت هنا شغسو اما لا جلس يدويوني لا بابوراني علي لي فيه روضس اسمع تبا اما تهديه روضس ليوا dadka qaba baahiyaha gaarka ee ku nool dalka Soomaaliya ayaan helin daryeel iyo garab istaag halka wadamada horumaray ay yihiin kuwa soo bandhiga awoodaha dadka qaba baahiyaha gaarka loona qabto xaflado lagu dhiirigelinayo